wasalam waxaa noo nasiib wanaag ah oo aada iyo aadaan ugu faraxsannahay annagoo maanta joogna burco magaalo madaxdii labaad ee jamhuuriyadda somalilan iyadoo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud aadan uu dhigay dhagaxii lagu bilaabi lahaa lagu dhisi lahaa waddada isku xidha ceerigaabo gobolka sanaag iyo burco ee dhagax la dhigay waddadaasoo noqon doonta mashruuca ugu weyn ugu faa'iidada badan ee qarankeennu higsanayo inuu fuliyo waddadaasoo u baahan ayadoo dalkeennu kala xidhan yahay oo la og yahay oo qof waliba og yahay oo sanaag maanta ay ka go'an tahay inta kale ee galbeed ka xigta iyadoo ay tahay gobolka sanaag ka inoogu qiimaha badan ugu nimcada badan xagga siraacadda xoolaha wax walba oo xataa khudradda ka soo baxda loo diro dalalkaa aynu jaarka nahay ilaa boosaaso loo diro kolka la keeni waayo magaalooyinkeenna la soo gaadhsiin kari waayo waxaasoo dhan annagoo ka duulayna ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waa og tihiin wuxuu naftiisa iyo dhiiggiisa u huraa qarannimada isagoo ku teedsan xadka jamhuuriyadda somalilan ay leedahay isagoo dallacaaddii madaxweynuhu ugu deeqay bishii hore ciidamada qalabka sidoo dhan dhammaantood ee ducada ciidanku markay wax u soo kordhaan waa inuu ducaystaa ducada ah annagoo ka duulayna anigoo wakiil ka ah taliyihiina ah ciidanka qaranka jamhuuriyadda somalilan waxaannu waddadaa kaga qayb gelaynaa waddadaasoo in laysu taago mudan haddaynu nahay dawlad shacab cid walba xataa ardayga dugsiga ku jira inuu quraacda yaree reerku soo siiyo inuu ku darsado loo baahan yahay waxaannu ugu deeqaynaa saddex bilood inaannu askarigiiba hal doolar saddexda bilood ee sanka isku haya ee sanadka ka hadhay in askarigiiba hal doolar aannu ugu deeqno waddadaa taasoo wax weyn ka tari doonta sidaas ayaan ciidanka qaranka wakiil uga ahay guddiga taagan halkan ee ah guddida horumarinta gobolka togdheer ee waddadaana loo igmaday inay naga guddoomaan ayaannu ka codsanaynaa wasalaamu calaykum cabdilaahi taliyaha ciidanka booliiska oo halkan fadhiyana isna waa odhanayaa kelmaddiisii
bismiillaahi raxmaan raxiim waa fursad qaaliya oo aad iyo aad u qiimo badan waxaanu maanta aanu ka qayb gallay waddada isku xidha gobolka togdheer iyo gobolka sanaag oo madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan axmed maxamed maxamuud siraanyo uu dhagax dhigay waddadaasoo ah waddo aada iyo aada halbowlo oo ah dalka jamhuuriyadda somalilan oo qaali u ah waxaa jira ciidanka boliiska jamhuuriyadda somalilan isagoo ah ciidanka u qaablisan nabadgelyada gudaha islamarkaana ah hadday mid dabadeed timaadana mid ka qayb qaata naftiisana u horay difaaca iyo ilaalinta gudaha qarannimada jamhuuriyadda somalilan iyo bulshada reer somalilan aniga oo taliyihii guud ee ciidanka biliiska jamhuuriyadda somalilan waxaan halkan ka caddaynayaa in ciidanka biliisku horumarka dalkana isagoo difaacii dhiiggiisana u huray naftiisa inuu kaga qayb qaato mashaariicda horumarinta ooy waddadaasi kow ka tahay saddexda bilood ee isku xiga bil kasta askarigii laga gooyo hal doolar taas oo haddii laha yidhaahdo ay naga guddoomi doonaan guddida horumarinta ee gobolka togdheer waxaa waana fursad aada iyo aada u wanaagsan taas ayaana wakiil kaga ahay anigoo ah taliyii guud ciidanka boliiska jamhuuriyadda somalilan asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu